waagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkaaynu ku horrayno warbixin toddobaadkan soo baxday ayaa lagu sheegay in dad gaaraya ilaa iyo afar boqol qof oo soomaaliya ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka yemen tan iyo intii uu bilowday dagaalkaasi sannadkii labakunshanyotobankii warbixintaasi uu soo saaray konsulkii hore ee soomaaliya ee magaalada cadan xuseen xaaji axmed oo toddobaadkan ka soo laabtay dalka yemen bilowgii hore oo ay beriga xuutiyiinta soo galeen cadan oo diyaaradaha isbahaysigan ay raadsanayeen dad badan oo soomaali ah ku dhintay weliba intooda badan meelo kontarool ayagoo cadan ka cararaya ama cadan kusoo cararaya ayay bara kontaroola ku dhinteen ilaa afar boqol bay ku dhawaanayaan inta la ii sheegay aniga nafsadeeda dadkii guddiyo ay leeyihiin baan la kulmay odayaashii baan la kulmay qaar badan horaan usii maqlay niman wariyayaal madax banaan oo soomaali oo meesha joogaa jira oo telefishinada soomaaliya wax u dira waraysiyo kala duwan oon iyaga la sameeyay waxay la ii sheegeen dadka soomaalida ee ku dhintay inay afar boqol kun u dhaafayaan kaasi waxa uu ahaa qunsulkii hore ee soomaaliya ee cadan xuseen xaaji axmed dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa dib xuriyaddooda u helay wiilal dhallinyaro ah oo shantii bishii sebtembar aynu kasoo gudubnay laga soo xiray beerta madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan oo ku taala deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose wiilasha la xiray oo muddo ka badan bil gacanta dowladda ugu jiray ayaa waxaa lagu kala magacaabay xuseen cabdulaahi xaaji cismaan cabdulaahi xaaji iyo axmed cali cismaan dad aad fara badan ayaa ka carooday in ciidanka dowladda soomaaliya ay habeenbar galaan hoyga madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan oo qaar ka tirsan ehelkiisa ay weli ku nool yihiin dowladda soomaaliya ayaa hore laalgelin uga bixisay falkaasi lagu galay guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan ciidamada milatariga ee maraykanka ayaa waxa ay sheegeen inay duqayn hor leh ay ka geysteen deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose maalintii sabtidii duqayntan ayaa taliska ciidamada maraykanka ee africom waxa ay ku sheegeen in ay ku dileen xubin ka tirsan ururka al-shabaab waxaa mar kale xarigga laga jiray mashruuc lagu ballaarinayo dekedda magaalada berbera oo ay si wada jira isaga kaashanayaan somalilan etoobiya iyo d b world munaasabad arrintaasi ku saabsan oo hargeysa lagu qabtay ayaa madaxweynaha somalilan waxa uu sheegay in mashruucan uu faa'iido weyn u noqon karo gobolka iyo somalilan guud ahaanba boqolaal dhallinyaro ah ayaa toddobaadkan banaanbaxyo nabadeed waxa ay ka dhigeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas uu kasoo horjeeday dilalka iyo waxyeelada loo geysanayo dhallinyarada dhallinyaradan ayaa iskooda isku soo xilqaamay waxaana ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in gacmaha la isqabsado oo nabadgelyadana laga wada shaqeeyo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qadaadhigi doonaa awoodda dhallinyarada ay leeyihiin iyo sida looga faa'iidaysan karayo dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad barnaamijkaba ku maqlayseen dhallinyaro boqolaal gaaraya ayaa toddobaadkan banaanbax waxa ay ka dhigeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan iyo falal kale oo ammaanka aanan ku wanaagsanayn iyadoo dhallinyaradanna ay dalbanayeen in amniga wax laga qabto islamar ahaantaasina ay sheegeen inaanay u dulqaadan karaynin in la dhibaateeyo dhallinyarada iyo dadka kale ee magaalada gaalkacyo guud ahaanba gobolka ku dhaqan haddaba awoodda dhallinyaradu halkee bay gaadhsiisan tahay maxaase looga faa'idaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta iyadoo magaalada gaalkacyo ay tahay magaalo u kala qaybsan maamulada puntland iyo galmudug arrimahaasi waxaa la qaadaadhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda maxamed dhalinyarada sidee baa looga faa'idaysan karaya marka ay timaado dhinacyada nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta
jamaalow runtii sida caadiga horta dhalinyaradu waa mashiinka ee dhaqaajiya hawl kasta oo la qabanayo oo oo dal ama ama meel kale ka dhacayo waana awoodda keliya oo maaragtay isbedelna keeni karta yani revolution ama kacdonna samayn karta marka dhalinyarada haddii si saxa yani loo awood siiyo wax badana looga faa'iidaysan karaa oo xagga awoodooda iyo aqligooda maxaa yeele waa dad soo koraayo oo maskax fresha iyo energy xoog la haya marka haddii la abaabulo oo la diyaariyo oo maaragtay la awood siiyo maybe in si fiican looga faa'iidaysan karo oo waxyaalo badanoo maanta ay jira lagu gudbi karo makuu muuqataa in dhalinyaradu ay awoodooda garanayaan dabcan haa qaarkood waxay arkeen maxaa yeele horta markii dhibaato dhibaato dhacdo oo dhacdo oo dhacdo oo dhacdo waktiga qofku waxbuu barayaa marka bisayl badanaa jiraayo waxaa ogtaa in yani horay loo kala jiitay oo qolaba qolo jiidan jirtay oo mar qabi qabiil loo jiitay oo marba meel loo jiitay laakiin hadda waxaa muuqata jamaal oo dhalinyarada inay soo laabteen oo ay isku yimaadeen oo hadda ka fikirayaan masaalixda dadka iyo dalka oona ka gelgelinayaan dhibaatada maanta taagan sidii loogu gudbi lahaa marka dareenka noocaas mar hadduu bilowday rajada la qabaa waxay tahay in waddo fiican oo mustaqbal leh ee soomaalida hadda ay cagta saarayso meel kasii jirto maxaa la gudboon markaa dhallinyarada marka waxaad sheegtay in loo baahan yahay in la wacyigeliyo laf ahaantooda qaar badan baa laga yaabaa in ay isdhahayaan lama joogo xilligii aad hadli lahayd ama aad ficil samayn lahayd marka maxaa la gudboon waxaa la gudboon dabcan in horta marka hore ay ogaadaan inay yihiin xoogga keliya ee maantay dal kasta oo adduunyada maanta jirta ee tuusiya oo ad- oo yani dhan walba ka hormariya marka labaad waa inay ogaadaan inay yihiin ya- ee awoodda keli- ee iska- ee in- iskaashiga ay samaynayaan inay wax badan u samaynayso midda saxaad waa inay ogaadaan yacni ee wacyi lagu jiro iyo marxaladda maanta la taagan yahay cidda ka gudbin karta oo wadankani ee isbedelka saxa abuuri karta inay ayagu yihiin waa tahay intaas hadday dareemaan waxaa u sahlanaanaysa insha allah inay wax badan qaban karaan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanto dambe nabadgelyo